Maamulka isbitaalka degmada Jawiil ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in isbitaalka uu wajahayo xaalado biyo la'aan iyo sidoo kale koronto la'aan ah xilli isbitaalka Jawiil uu yahay midka ugu weyn ee degmada Jawiil kaas oo si maalinle ah markaasi u qaabilo bukaanno badan oo la ildaran xaalado caafimaad oo kala duwan kuwaas oo ah dadka deegaanka Jawiil iyo deegaanada hoos yimaada Doctor Ibraahim Maxamed Cali oo ah agaasimaha isbitaalka oo la hadlay warbaahinta ayaa codsaday in loo soo gurmado isbitaalka maadaama uu yahay mid daboola baahiyaha dadka deegaanka isbitaalka degmada jawiil waxaan ka ahay dhakhtarka iyo agaasimaha guud ee isbitaalka isbitaalka haddaan faahfaahinkaas siiyo isbitaalka wuxuu ku yaalaa degmadan jawiil wuxuu u dhexeeyaa feerfeer iyo maxaa la dhahaa baladweyn isbitaal markii la yidhaahdo ilaa iyo matabaan iyo baladweyn inta udhexeyso isbitaalka keliya oo ku yaalo xaruntaas inta u dhexeyso way jiraan xarumo iyo caafimaad oo health centers iyo maxaa la dhahay b h u-yada ama primary health care isbitaalka wuxuu u adeegaa afartan kilometer square oo maxaa la dhahayo ilaa iyo labaatan iyo dhowr tuulo iyo maxaa la dhahaa deegaano iyo dadka baadiyaha degan wuxuu u adeegaa in ku dhow dadka badan boqol kun oo qofood ilaa iyo boqoliyo jajab bishii isku celcelis dadka bukaanada uu adeeg waxay dhan yihiin afar kun ilaa iyo shan kun oo qofood ay dhan yihiin imaado wuxuu adeega uu bixiyo waxaa ka mid ah qaybta dhalmada iyo bukaan socodka iyo qaybta nutritionka ama nafaqeynta ilmaha emergencyga iyo maxaa la dhahaa bukaan jiifka intaas baa leeyahay waxaan rajaynaynaa kol dhow inaan ku darno maxaa la dhahaa qaybta oo qaliimada guud iyo maxaa la dhahaa c sectionska kuwa la dhahayo lagu soo kordhinayo dhismihii waa dhammaaday waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in la qalabeeyo shaqaalihii loogu talagalay la qaato duaa la yidhaahdo isbitaalka wuxuu u baahan yahay runtii wax lasoo koobi karo runtii ma ahan adeeg caafimaad haddii la yidhaahdo waxaa waaye waxyaabaha oo aan oo si fudud aan looga dhammaan karin ayay ka mid tahay muhim kuwa hadda noogu daran oo aan isleeyahay maalmaha dhow iyo waqtiga ugu dhow maxaa la dhahay isbitaalka aad ugu baahan yahay in laga saboorti gareeyo waxaa ka mid ahaa isbitaalka weli koronto ku filan ma haysto waxaa kalousan haysanin maxaa la dhahaa biyo ku filan isbitaalku ma haysto oo biyo la-aan zaa'id ah ka jirto waa dareemi kartaa meel biyuhu ku yaryihiin shaqadii isbitaalka iyo caafimaadka sidii ugu socon lahaa sidoo kale isbitaalka hore waxa uu joogay ilaa iyo soddon iyo sideed shaqaale oo iskugu jira shaqaale caafimaad oo dhaqaatiir iyo nersis iyo maxaa tirahdaa umulisooyin iyo kuwa maxaa tirahdaa nersiska oo nafaqeynta qaybtaas ka shaqeeya waxaa isbitaalka uu hadda ka dhisan ilaa iyo maxaa la dhahaa labaatan iyo saddex qol